bismillaahi raxmaani raxiim nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kas wadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa himile f m waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimaha wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kolba ugu kuurgallaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysa waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan mar kale ku soo qaadanaynaa shaqola'aanta dhallinyarada soomaaliyeed waxay nala fadhiya martida kale ah jibriil maxamed iyo cabdimajiid cali farsamadu waa timajidha tabinta iyo soo saaristuna waa anigo axmed haadi darisiyo xigaalo heedha haddaynan isdaynayn miyuu reer ku tegayaa
ujeeddooyinka waxbarashada waxaa ka mid ah inuu qofka ka dhaxlo cilmi iyo xirfad anfaca waxna ku soo kordhiya geeddi-socodka noloshiisa himilooyinka uu ku taamo ardayga riyooyinka leh ee tacliin kasbashada ku jira waxa ugu muhiimsan inuu shaqo helo kadib waxbarashadiisa balse marar badan filashooyinkaas dhallinyarada uma dhaboobaan marka qofka uu waayo shaqo uu leeyahay aqoonteeda awooddeeda iyo kartideeda waxay ku keentaa niyajab u sii horseedi karaa inuu beddelmo qorshihiisii nolosha midhaha shaqola'aanta waxaa ka mid ah heerka dembiyada oo kordha iyo horumar la'aan toddobaadkan waxaan mar kale eegaynaa shaqola'aanta dhallinyarada soomaaliyeed innagoo isweydiin doona maxaa dhallinyarada ka hortaagan inay iskood shaqooyin u abuurtaan maxay muhiim u tahay inay dhallinyaradu shaqo helaan waxaana la rogrogayaa martida ugu horrayn martida waxaan hordhigay tira koobyada laga hayo dhallinyarada soomaaliyeed waxaa hadalka ku hormaraya jibriil maxamed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal aad baad umahadsan tahay maadaama aad maanta igu martiqaaday barnaamijkan walaal sida horta tirakoobyada aan kala soconno hay-adda u n k ay soo dhigtay waxay sheegtay in populationkeena oo dhan lagu qiyaaso ilaa iyo shan iyo toban milyan iyo sideed boqol oo kun waxay kaloona kusii dartay in boqolkiiba toddobaatan ay yihiin dhalinyarada taasoo micnaheedu tahay adiga ilaa adiga ku dhowaad ko iyo toban milyan waa dhalinyaro da-doodu ay ka hooseyso soddon jir axmed haadi ee aada ayaad u mahadsan tahay haddii aan ka warceliyo eeweydiinta koowaad oo ahayd tirakoobyada ee laga hayo tirada dhalinta soomaaliyeed runtii ma caddo ama ma jirto tirakoob saxan oo runtii hadda laga sameeyey tirada dhalinta soomaaliyeed ama sarvey laga sameeyey laakiin soomaalida inta badan waxay dhahdaa toddobaatan ilaa toddobaatan shan ee dadka soomaalida waa dad dhalinyaro ah marka tiradan ayaa runtii kaga dhigi karnaa mid hadda inta badan dadka ay ku faajigan yihiin laakiin ma jirin dowladii kacaanka kadib statistiga laga sameeyey ee guud ahaan bulshada soomaaliyeed ama gaar ahaan dhalinyarada sia darteed waxaan arki karnaa dadka soomaalida in da-doodii ay tahay dad dhalinyaro iyo isugu jira da-da dhexda marka dadka soomaalida waa dad runtii da-dooda u dhexeysa sideed iyo toban ilaa afartan iyo shan ilaa konton marka tiradaas ayaan ka dhigan karnaa cabir oo runtii lagu tilmaami kara hadda dadka da-daas yar ee soomaalida tiradooda todobaatan ilaa toddobaatan iyo shan boqolkiiba soomaalida waa dad dhalinyaro ah taasi ayaan cabir ka dhigi karnaa mushkiladaha ay wajahayaan da-yarta soomaaliyeed maxaa ugu waaweyn shaqala-aanta ayaa ah dhibaatada ugu weyn ee maanta haysata dhalinyarta intaasi haddana waxaa usii dheer dhalinyartii dhanka waxbarashada waxyaabo badan ayaanan u dhammaystirnayn dhankaagiiyo waxaad ku darayso mushkiladaha ugu waaweyn ee runtii ay wajahayaan da-yarta soomaaliyeed runtii aada ayay u badan yihiin laakiin haddii aan laba ama hal ka iraahdo mushkiladaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah shaqala-aan baahsan oo wadanka ka jirta runtii waxaa kaloo mushkilad ah iyadana oo hadda jirta dhalintii oo usii weecanaysa dhanka iyo muqaadaraadka iyo isticmaalka maandooriyaha iyadana waa mushkilad kale ama dhibaato kale oo runtii ayagana ay wajahayaan dhalinta soomaaliyeed waxaa kaloo jira xirfad la-aan oo runtii maalmahan dambe ay jirto maadaama dalka uu dib u dhis ku jiro sida darteed ma jirto dhalinyaro ku filan inay ka qayb qaataan barnaamijka ama hanaanka dib u dhiska taasina waxay u baahan tahay xirfado dad u tababaran xirfadda la qabanayo taas bedelkeeda inta badan dadka xirfadlayaasha waxaa laga keenaa wadamada dariska aan nahay sida kenya uganda ethoobiya iyo wadamada kale afrikaanta marka mushkilada waxaa ugu waaweyn xirfad la-aan oo dhalinta soomaaliyeed sidoo kale waxay usii weecanayaan dhanka muqaadaraadka iyo runtii waxyaalaha aan wanaagsaneyn taasina waa kuwan wax kuwa ka mid ah mushkiladaha runtii laga yaabo inay saameeyaan mustaqbalka ee dhalinyarada soomaaliyeed shaqo la-aanta sidee ayay u saameysaa dhalinyarada ha walaal dhalinyarta bay aada u saameyneysaa shaqo la-aanta baahsan ee ka jirta maanta dalkeena bal ka waran maanta intaasoo sano dad macnaha waxbarasho kunsoo mashquulsanaa si ay macnaha berito hore u shaqeeyaan markii ay shaqo waayaan run ahaantii niyad jab badan bay la kulmayaan intaas waxaa kaloo sii dheer waalidkii baa dhiman waalidkii run ahaantii markii uu arko ilmihii uu intaasoo sano kusoo dadaalayay uu wax soo barayay oo shaqo la-aan ah isagana yani niyadjab buu meesha ka qaadaya dhankaagiiyo waxaad ku darayso runtii shaqo la-aanta runtii ayana way saameysaa dhalinyarada runtii dhibaato weyn runtii ayada ay abuurta haddii dhalinyarada la siiyo shaqo runtii waxaa suurtagal ah inay ku mashquulaan howlihii loo dirsaday ama mashaariicdii lagu kala qoray laakiin markasta ay badato dhalinta shaqo la-aanta ah runtii taasi cagsigeeda wax badan doona rabshadaha iyo dhibaatooyinka waayo mar walba waqtigoodii waxay u adeegsan doonaan waxyaala aan loo dirsanin taasina waa dhibaatada runtii haysato wadankeena aan ka arki karna xitaa dhalinta ee maanta ku nool wadanka mar walba oo dhalinta la shaqaaleysiiyo waxaa badanayo in lagu hormaro dhinac kasta waayo udhaxaadka wadan kasta uu leeyahay waa dhalinyarada sida darteed shaqo la-aanta waxay keeni kartaa inay bartaan maanduuriyaha inay ku mashquulaan howlo aan loo baahnayn sida waxyaalaha foosha xun dhammaantoodna waxaa loogu gudbi karaa in la mashquuliyo maskaxdooda taasina waa runtii mid aad shirkadaha shaqada bixiya waxa ay cabasho ka muujiyaan aqoonta dhalinyarada bal ka waran runtii axmedow waa run tayada ardayda ama dhalinyarada jaamacadaha kasoo qalinjibinayso qaarkoodi ma ahan mid la hubo waayo waa ogtahay wadanka runtii wuxuu ku jiraa kabasho maadaama dowladii kacaanka kadib ma jirin manhaj manhaj mideysan oo runtii ay qaataan ardayda runtii dhibaatooyin badan ayaa lasoo galay sida darteed laakiin horumar ayaa hadda socda runtii ardayda way sii fiicnaaneysaa teknolojiyada ayaa wadanka soo gaartay dhinac kastana hadda waa loo dadaalaya tayada ardaydana runtii way liidataa laakiin markasta waxay ku xiran tahay institutionka ama ama jaamacadda ama macadka uu ardayga kasoo qalin jibay runtii waxaa jirto ama waxaa jira macaahid runtii magac wanaagsan leh oo runtii tayadooda aada u wanaagsan tahay inta badan ardayda kasoo baxdana ay tahay arday tayo wanaagsan leh sidaa darteed way jirtaa cabashadaas inta badan way dhacdaa taasina waxaa keenta in si feer ama si cadaalad aan loo qaadan shaqaalaha markasta haddii la badiyo imtixaanaadka lagu galayo shaqada runtii shirkada markuu fashilmi doonto shaqaalaha ay qaadanayso waxay kaga xiran tahay inay u sameyso procedures ama nidaamyo ay marayaan shaqaalaha marka qof walba aan runtii ka bixi karin nidaamkaas waxay noqonaysaa inuu iska laabto cabashana ma jiri doontaba haddii qofka runtii oo imtixaanka gudbi waayo marka taasina waxaa loo celin karaa shaqaaleynta xitaa in si feer ay ku qaataan shirkadaha haddii qofka nidaam qabiil ama nidaam kale oo ehleysi haddii lagu qaato dhibaatadaas gadaal dambe ka ogaan doonaan shirkadaha ama dadka wax shaqaaleysiya laakiin markasta haddii imtixaan ay ka qaadaan runtii tartan loo furan yahay la sameeyo runtii ma jiri doonto tayo la-aan qof walba kartidiisa ayuu kusoo bixi doonaa taasina waxay ku xiran tahay shirkadda iyo nidaamka dad wax ku shaqaaleysiiso maxaa keenaya in heerka shaqo la-aanta uu gaaro meel sare hore saaxiib waxaan kugu soo sheegay in waxbarasho aan dhamaystirnayn ay macnaha saameyn weyn ku leedahay shaqo la-aanta baasan ay dalka ka jirta horta maanta heer sare ama meel sare inuu gaadho shaqo la-aanta heerka shaqo la-aanta dhalinyarta waxaan aniga sabab ahaan uga dhigi lahaa maanta in macnaha xirfad la-aani ay jirto waayo tusaale ahaan qofka markii uu xirfado badan leeyahay yani probabilityga uu ku helayo shaqooyinka way macnaha aada bay u fududahay laakiin qof ka waran aanan wax xirfad ah lahayn keliya shahaado keliya la cararay run ahaantii qofkaas way adkaanaysaa si uu ku helo shaqo marka hadda warka forsiga ama hay-adaha ama ha noqdaan shirkadaha institutionka wadaynid yani waxyaabaha ay u baahan yihiin waa qof xirfado badan leh marka dhalinyarteennana annaga dhankaasi macnaha xoogaba ma sii saaraan qofka tayixumida ay sheeganayaan shirkadahu waa xirfad la-aanta baasan ay haysataa dhalinyarta maxaa keenaya in heerka shaqo la-aanta uu gaaro meel sare runtii waxa keenaya waxay tahay runtii ma jirto mashaariic loogu talagalay dhalinta in lagu horumariyo ma jirto policy ama runtii siyaasado runtii si gaar ah loogu talagalay dhalinyarada horumarintoodii sidoo kale waxyaalaha keenaya waxay jirto tayala-aanta ardayda iyadan runtii qeyb ayay ka tahay inay badato unemployment rateka ee dhalinyarada waxaa kaloo keenayo ajaaniibta wadanka la keena iyagana ciriiri kala waaye taasina runtii waxaa la dhihi karaa markasta waxa badanayo tirooyinka konton kun arday waxaa laga yaaba inay jaamacadaha wadanka kasoo qalin jibiyaan shaqooyinka bannaan inay yihiin toban kun ama iyo ama kasii yarba taasina marka runtii waa dhibaato kale iyadana u baahan in la xaliyo mashaariic kale haddii la sameeyo ciidan runtii waxaa yaraanaya dadka aan shaqada haysanin runtii mar walba mashaariicda ama kheyraadka wadanka laga faa-ideysto runtii waxaa badanaya shaqaaleynta ee dhalinyarada soomaaliyeed marka runtii mashaariic yara iyo dhaqaali darida wadanka qeyb weyn ayay ka tahay inuu sare u kaco shaqa la-aanta ee ardayda haysata ardayda ama dhalinta soomaaliyeed redio himilo boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa waxaan toddobaadkan kaga hadlaynaa mar kale shaqala-aanta dhallinyarada soomaaliyeed martiduna waa jibriil maxamed iyo cabdimajiid cali waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabto martida shuruudaha shaqooyinka qaar waxaa ka mid ah inuu qofka codsanaya yaqaano luuqado kale sida carabi ingiliish iyo luuqado kale sideed u aragtaa ha waa u muhiim luqadda laftirkeeda waxay ka mid tahay xirfadaha macnaha aadka ay u daneeyaan dadka shaqooyinka bixiya ama hay-adaha ama shirkadaha noqdaane qofkii waayo marka uu luqado badan ku hadli karo waxay ka dhigan tahay qofkaasi shirkadaasi ama hay-addaas meelo badan buu ka caawin karaa dhankaagiiyo waxaad ku darayso shuruudaha shaqooyinka in ay runtii ku xirnaadaan luqado gaar ah runtii dhibaato ma keenayso markasta waxay ku xiran tahay qofka waxa uu ku shaqeynaya qofka hadduu la shaqeynaya dad ajaaniib oo ku hadasha faransiis ama ama ingiriis ama carabi waa inuu kasaa afkaas si dadkaas oo ula xiriiro taasina mushkilad ma keeni karto mar walba aqoonta qofkan runtii maanta ingiriisiga maba aha luqad wuxuu noqday wax maanta adduunka oo dhan isku xira waa luqad caalami ah qof walba wax barteen runtii maanta ingiriis waa yaqaan yaqaanaa sidaas darteed marka qofka hadduu jaamacad dhameeyaba waxaa macquul ah inuu ingiriiska iska yaqaano mana ahan wax badan waxaa loo baahan yahay inuu qofka qori karaa inta badan marka mushkilad weyn ma laha aqoonsiga luqadda qofka laakiin qof si caadiyan qofka jaamiciga waxa wanaagsanba inuu ingiriiska wax ku fahmi karo luqadiisana waa tii isaga oo ku dhashay bilowga hore waxaa jirta in qofka uu ka bilaabo shaqooyin aan mushaar lahayn dhallinyaradeenna sidee ayay ku yihiin horta haa saaxiib voluntarismka mise mutawadacnimada oo lagu shaqeeya waa wadada keliya uu qofka macnaha ku heli karo shaqo sababtoo ah qofka marka uu volunteer sameynaya mutawadac ahaan ku shaqeynayo wuxuu soo bandhigayaa xirfadihiisa heerka tayada shaqada uu qabto ayuu shirkadihii ama hay-adihii tusaya taasina waxay macquul ka dhigaysaa in hay-adihii ama shirkadihii ay ku qancaan qofkan shaqadiisa sidaasna ay ku shaqaalaysiiyeen dhankaagiiyo waxaad ku darayso runtii axmedow qodobkan ama su-aashan waa mid aada muhiim u ah waayo dhalinta soomaaliyeed maanta dhib ayay ku tahay inay ku shaqeeyaan mashaar la-aan mushaar la-aan laakiin sida caadiga ah qofka waxaa wanaagsan inuu runtii mushaar la-aan ama si volunteer ah muddo ugu yaraan lix bilood ama hal sano uu ku shaqeeyo si tababar fiican runtii oo u qaato sidoo kale mushaar la-aanta runtii qofka waxay ka saacidaysaa in abatahyt ama runtii hamuun badan inuu shaqada u qabo inuu wax badan ka barto isagoo yaqaano mashaarka loo bilaabo dhalinta soomaaliyeed runtii waa dad inta badan runtii muhiimadda ay tahay inay lacag helaan inay wax bartaan haddii la heli lahaa horta runtii waxaa la heli karay shirkado badan runtii dad tababarto ee kadibna shaqaaleysiisa iyadoo dhibaatooyin badan ay jiri karaan adoo mudda shaqeynaya waxaa laga yaabaa runtii in qof kale laiska shaqaaleysiiyo oo banaanka ka imaado ama banaanka laga keeno marka runtii iyadana muhiim waa qofka in si volunteer ah ama si mutadawacnimo uu ku shaqeeyo muddo badan ee kadibna runtii la shaqaaleysiiyo haddii shirkada ay tahay shirkad si cadaalad dadka ku kala xushato aan lagu boodin qofka runtii muddada usoo sabraya tanina runtii waa mid aada muhiim u ah laakiin dhalinta waxaan fari lahaa iyadan si volunteerka ama internship ahan in runtii ay shaqooyinka ku bilaabaan kadibna si xirfad badan ay ugu helaan xitaa haddii ay ka tagaan muddadan ay shaqeynayeen waxay heli karaan aqoonsi yar ama warqad ama shahaado ama warqad experience waxay ku biiri karaan meelo kale ayagoo sheeganaya in runtii si volunteer ay usoo shaqeeyaan tanna runtii waa mid aada inta badan adduunyada looga adeegsado tiknolojiyadda ma loo tirin karaa inay dhalinyarada ka riixatay boosas shaqo oo ay qaban lahaayeen horta walaal ana innaga sidaan wada ognahay dalkeena teknolojiyadiisa saas uma sii horumarsano oo ma aha yacni een, mid macnaha gaari karta dalal ka horumaray oo kale balse annaga teena hadda teknolojiyad ahaan shaqo la-aan ma abuurto ee run ahaantii waxay sii bahaysaa oo ay sii abuurtaa shaqooyin badan waayo dadkii een, dhan- dhankan teknolojiyadda weli maysan lasoo qabsanin taasina macnaha waxay macnaha fursad u tahay dadka xirfadlayaasha ee technol- technology-ga ah inay macnaha bulshada oga faa'iideeyaan iyagoo markaasna shaqo abuur ay u noqonayso dhankaagii waxaad ku darayso runtii teknolojiyada ee maloo tiirin karo ee waayo een, teknolojiyada ayada ayaaba qeyb ka ah een, horumarka adduunyada maanta ka dhacayo Ee, se darteed een, waa in ee, rent- ee, iyadana ee, la bartaa een, waayo technology marka la leeyahay een, waa mid aada u ballaaran waxaa loo adeegsan karaa dhanka beeraha xoolaha ee, dhaqaalaha bangiga een, iyo dhinac kasta jaamacadaha een, shaqooyinka ganacsiga dukaamada Ee, se darteed teknolojiyada een, iyada naftirkeeda haddii si fiican loo barto ee, iyada ayaa qeyb ka noqon kartaba een, horumarka wadanka Een, maanta teknolojiyadana soomaalida ee kuma wanaagsana een, mana ku wanaagsana shaqooyinka laybariska ama xoogsatada caadiga ah ee dhinac kasta waxaa loo keensanaya ee dad ajaanib ah Ee, sidaa darteed marka een, teknolojiya ee ma loo wicin karo ee, laakiin ee, waxaa la dhihi karaa een, waxaa yar mashaariicda wadanka een, uu leeyahay ee, gaar ahaan kuwa wadanka loogu talagalay een, ee, ama uu ku tiirsan yahay dhaqaale ahaan xoolaha iyo beeraha iyo kalluunka Ee, dhammaantaas haddii la horumariyo dooman fiican la sameeyo matooro fiican la saaro een, waraabka laga faa'iideysto ee, guud ahaan waxaa la dhihi karaa ee, inay qeyb ka noqon karto teknolojiyada een, horumarka ama shaqaaleysiinta ee dhalinyarada Ee, iyada ayaaba fursad abuuri kartaba ee, ma ahan ee, in iyada een, ee, saameyn yeeshato dhallinyarada inay iskood shaqooyin u abuurtaan maxaa ka hortaagan midow fulinta ee mashruuc ee ma ahan mid sahlan ee maanta runtii een, waxaa waxaan la soconaa shirkadaha ka shaqeeya wadanka waa shirkad ugu yaraan ee, shirkadaha ugu yareer waxaa lagu leeyahay labaatan ilaa kasii badan kuwa ugu waaweyn waa runtii kuwa taqaanaba oo runtii intaasoo boqolaal qof ay leeyihiin marka arday yar oo hadda laga yaabo inuu dhib wax ku bartay waalidkiisa ayna awoodin in mashruuca u sameeyaan ee runtii dhib ayay ku tahay een, laga yaabo inuu sameeyo maxaa la dhihi jiray mashruuc yar oo small scale project ise darteed ee, ma sahlan mashruuc iyadoo lacag badan lahayn ama wadda meesha aad joognana waa soomaali runtii dhankaagii waxaad ku darayso Een, horta shaqo abuurka een, barnaamij sahlan ma aha een, axmedow yacni waxaa jirta laba faktor oo ugu weyn ah macnaha aniga dhihi lahaa maanta labadaas faktor waa caqabad bay ku noqotay dhalinyarta inay shaqo abuurtaan waana kow waa dhaqaale xumo qodobka koowaad qodobka labaadna waa kii aan hore usoo sheego ah xirfad la-aan maxay muhiim u tahay inay dhallinyaradu shaqo helaan waxay muhiim u tahay in xasiloonidii dalka la ilaaliyo oo falalkan hadda aad ogtahay een, falalkan rabshadaha badan ee la geysto waxaa geysta badanaa waa dhalinyaro maxay u geystaan waa dhaqaale xumida ka jirta qofkani jeebkan baa laga dharbaaxaya waxaa leeyahay orod hayo shaqadaadii soo qabso ka waran bal taasi hadda sabab soo uma ah macnaha shaqo la-aanta marka anigu waxaan aaminsanahay haddii aynu rabno inaan ka gudubno waxyaabahan macnaha rabshadaha iyo falalkan xunxun iyo macnaha aan ka hortagno in aan u baahannahay marka hore in dhalinyartii aan shaqaalaysiino maxay muhiim u tahay inay dhallinyaradu shaqo helaan axmedow ee, muhiimad een, guud ay leedahay helidda een, een, shaqada dhalinyarada waayo qofka dhalinta marka uu shaqo helo ee, runtii dhalinyarada ee, ama qofka da-da yar ama guud ahaan dhalinyaradaba waa udub dhaxaadka wadan kasta wadan kasta hantidiisa waa dhalinyarada uu leeyahay Ee, mar kasta dhalinta ay hesho shaqo ee, runtii waxaa horumaraya wadanka ee, gaar ahaan qofka baahiyaadka gaarka uu leeyahay ayuu ka bixi doonaa wax ayuu baran doonaa waalidkiisa ayuu saacidi doonaa dad badan ayuu wax u tari doonaa Ee, waxay kaloo ee, saameyn ku yeeshan doontaa een, een, xasiloonida iyo runtii een, dhaqdhaqaaqa iyo horumarka wadanka Een, haddii dhalinta ay horumarto ee wadankaas runtii qeyb kasta uu ka horumari karaa haddii ganacsi ahaan lahayd waxbarasho haddii ahaan lahayd difaac haddii ahaan lahayd iyo dhan kasta iyo diiniyan xitaa dhalinyarada ayaa markasta muhiimad leh marka haddii dhalinyarada shaqo helaan runtii ee, dareen saxan ayaa la arki doonaa oo runtii een, isbedel saxan uu dhici doonaa oo runtii horumar ayaa la gaari doonaa waayo dhalinta ayaga a- ay- ayaa ah ee runtii een, dadka runtii xoog u haya inay runtii meel kasta wax ka qabtaan marka waa muhiim een, horumarka dhalinyarada ee, runtii waa horumarka wadan kasta sidee ayaa looga gudbi karaa shaqo la-aanta dhallinyarada Een, waddada kaliya ee loogu gudbi karo een, shaqo la-aanta baahsan ee haysata dhalinyarta anigu waxaan u arkaa inay tahay in la abuuraa xirfado badan xirfadahaasina dabcan waa kuwa macnaha dhalinyarta u sahlaya in ay wax soo saar gac la yimaadaan xirfadahaas waxaa ka mid ah in macnaha la horumariyaa dhanka agricultural eh, sector-ka agricultural sector-ka markii aynu horumarinin waxaynu hubinaynaa in dhalinyarteennii ay wada shaqaaloobaan waayo innaga maanta sidaan wada ognahayba dhul badanaan baan haysanaa dhulkaasi maxaan ku qabsanaa waaye waxba kuma qabsan run ahaantii meelaha buu iska dayacan yahay bal ka waran laakiin haddii ay jiri lahayd dhalinyartii haddii macnaha ay lahaan lahaayeen xirfado badan dabcan aad baan u adeegsan lahayn dhulalkaasi annagaa macnaha markaasi waxaana loogu imaan lahaa yacni wax nagala sii qaado oo exporti ahaan wadamo kale loo geeyo marka dhalinyartii shaqo abuurka ma aha macnaha in qofku masters ama bachelor inuu haysto uu macnaha hay-ado shirkado hortago shaqo abuurka saxda ayaan u baahannahay waa mid macnaha taageeraya wax soo saarka dalka gudihiisa ama domestic productionka axmedow shaqa la-aanta ee dhalinyarada runtii waxaa loogu gudbi karaa runtii in la helo number kow dhalinyaro tayeysan dhanka waxbarashada xirfada in dhalinyarada ay bartaan runtii shaqooyinka ugu wanaagsan waa xirfada gacanta laga qabta inay bartaan dhalin sidoo kale waa in runtii loo abuuro mashaariicda wadanka dhaqaaliis uu ku tiirsan yahay sida beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka ganacsiga teknolojiyada qeyb kasta in laga hormariyo runtii dhalinta horumarintooda waa in qorshooyin badan in loo sameeyo waa in runtii loo hormariyo dhanka iyo wax soo saarka dhalinyaradan runtii way ka bixi doonaan haddii la tababaro shaqooyinkana la siiyo waajibaadkooda waxay ila tahay inay kasoo bixi doonaan laakiin maanta ma jirto cid u heelan horumarinta dhalinyarada qof walba iskiisa ayuu wax u qabsadaa sidaa darteed runtii waxaan rajeynayna insha allah in runtii laga bixi doono dhib kasta ee runtii taariikhda ay u geli doonaa waana la hormari doonaa insha allah dhammaad samale waxaan intaa ku soo afmarayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen jibriil maxamed iyo cabdimajiid cali inta aan mar kale hawada isku maqli doonno nabad iyo caafimaad
daciilkeeda xartaygu kicisyo deebaaqda daciilkeeda